bismillahi alxamdulilahi rabi alcaalamiin waa weyka horay marka waan ku salaamaya asalaamu calaykum halaan kadib degmada caalwaqiyo mawaaxigeeda haddaan soo kubo abaar aan soo koobi kari aan qiyaashi karin ayaa ka jirto dadka iyo magaranaysa iyo xoolahaba saamaysay dhibaatadaas ayaa halkaas ka jirto intaa waxaa dheer biila-aan baa baahsan ayaa ka jirta oo sanadadii aan soo dhaafnay roobka madiin waxaa laga cabi jiray waro warihii way go-een ceelal waxaa jiray xoolaha xilliga roobka darin loo geela iyo lood iyo ari laga waraabsado basaal iyo busaar iyo biyahaas dhalaanka xoolaha laga waraabsan jiray kuwa ayaga haabaa dadka magaranaysa ilaaha dabay oo hadda saas loogu xuunsinya geedaha hoostooda ku jiran xolihii ayagoo tabardafeeyey dhibaatadaas ayaa halkaas ka jirto wax gurmada iyo waxa dhaqdhaaqa iyo mina maan maanan helin ilaahay baan gurmad ka sugaynaa walaal xaaladda haddaad i wareysatay sidaa weeye wax u dhintay miyaa jira ilaa iyo haatan abaartaas maalin afraad laba wiil ayaa ku dhimantay magaranaysaa rooxdhood iyo galiley labadhexdooda maalin kasii horeysayna laba wiil oo mid magaranaysaa waddo ku socdo lugeynhayo iyo mid geel geel la jiro oo caag yaroo biyo ku haysto ayaa as naftii kula soo dhacay caagii la qabsaday caagii afkasi uuntii afka saartay kiitas dooru kusoo gooya dhac feeraha ku dhuftay waa hadduu ku dhantigina waa gartay marka dhibaatada intaa leeg ayaa ka jirta marka dadkii waan abaabulnay deegaankii waxaan ninkii boolis hayo iyo ninkii aan boolis haynba iyo dameer iyo mooto iyo wax alla wixii magaraysa dhaqaan kara dadka waa in gurmad la gaarsiiyo sidaabaan hadda meeshii ayaa ka jirto intaa waxaa dheer ceel waaqbaa biyaha laga qaadayaa dhamarso waxay loo jirtaa lixdan kilomitr dadka marka nawaaxigaas baa dhamarso magaraysa yaa laga waraabiyaa oo wixii halkaa degan baa magaraysa ay cabayaan kuwa kalena waxaa weeye ceel waq garsaal iyo buushaar biyahooda lama cabi karo buushaar waxaa weye waa gartay isbuucan soo dhaafnay xoo booyid baa laga dhaamiyey booyadii waxaa loo qaaday meel yihi caashacad arigaa loo geeyey boqol iyo soddon baa marka ariga biyi cabeen yaana macnaha maxaa ku dhacay waa lagu ceelasha way ku biiroonayeen xoolaha saas waa lagu yaqiinay marka gaasiihin baa layii dadkaan waxaa weye booyadii waa la dhaamiyey si loo sii waday meeshaa la geeyey arigii baa la waraabiyey boqol iyo soddon neef baa meesha ku lafeeyey ceelashaasna waa haddii taarida dib loo raacay saas bay noqdaan baa lii xilliga oo abaaraha waxaad iiga warantaa marka ilaa iyo haatan wax gargaaroo dhulka idinku soo gaarayo ama cirka ka imaan karo xaaladda degmada waxaad nooga sheegi karto walaalay waan hadalnay ninkii aanmagaranta karaankayga waan hadalnay nimanka gobolka wuu kala xiran yahay xagga gobolka waxba lagama soo gaarin oo saas bay u kala xiran tahayo dhanka kale oo dee dowladdan dadkanahayna kenyana haydaha ma soo maraanoo looma ogola halka kan hayd ka shaqaynaysay sabaleyga qayban lahayd waxay ku xamiliyahay dolow oo halkaas buu yaalaa hawadana waxaa weye garoon meeshan oo la sameeyey oo degmada magarta samaysatay asna waa xiran yahay oo wax kasoo degaya malahan dhibaatada intaa leegaya halkaas ka jirto marka cunaqabateyn aan caadahayn baan meeshan ka jirto dowladda soomaaliya waan ku qayrinay waan u dhawaaqnay koor baan u hadalnay hoos baan u hadalnay weli ilaa imaka waxaan soo gaara ma hayno meesha tan ilaahay wuxuu soo reeba hala arka mooye waxaada sheegida ma lahan qiyaastii waxaad ku qiyaasaysaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii abaartii ka dhici jirtay waqooyi iyo magarta gobolada mudug iyo oo loo soo reeri jiray sablaale konturwaare iyo datuuma loo soo reeri jiray dadka sidaasay ku qiyaasan tahay waayo dad intee leeg ayay saameysay abaartan wallahi guud ahaan deegaankan ceeldheer baa la yidhahaa weli ma maro waxa weeye waro ayaa aada loo qotay oo nin walba warihiisaas ka cabi jiray warihii dee hal biya laguma arkayo marka dadkoo dhan way saamaysay meesha la yidhaahdo galiley iyo basibik ilaa iyo nustariik xaggana calcado meeshan degmada garbaare aan kala leenahay xuduudda inta udhexayso ma lahan wax biyo ah waa ceelcade waa likoley waa damaso kuwaas biyahooda waa la cabi kara laakin garsaal iyo buushaar iyo biyahooda cadi ceel waa marka biyo aan raashin lagu keri karin laakiin dadka ay cabi karaan culus baa laga qaadahayay hadda ceelka caawa wuu jabay baabuurkii ilaamiri rabay imaanaan istaagayno deegaanka o dhan caawa waa wuu jabay bunkii arrintaana wey jirta way soo koroday